magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka socday mashruuca nagaad oo ah mashruuc lagu dhisayo laamiyo cusub oo ay markaasi yeelanaysa magaalada kismaayo waxaana dhowaan markaasi la dhammeeyey wejiga koowaad oo door weyn ka qaatay bilicda magaalada waxaana socda wejiga labaad kaas oo meel wanaagsan maraya dhismihiisa laamiyadan ayaana kaalin weyn markaa ka qaadanaya horumarka magaalada sida uu sheegay cumar cabdulaahi maxamed farawine gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada oo warbaahinta la hadlay baakajtuuga qaybtiisa tu b oo ka kooban afar kilomitir iyo bar oo ah laba wado horey waxaanu u dhagax dhignay b a oo baakajtu ah oo ka koobnayd afar kilomitir iyo toddoba boqol iyo konton mitir aad iyo aad baa mashruucan magaalada kismaayood uu uga bedelay horumarkeedii oo dhan kor u qaaday hadday noqon lahayd dhinaca bilicda iyo hadday noqon lahayd dhinaca socodka gaadiidka iyo kordhinta dhaqaalaha waxaan ku mahad celinaynaa cid kastoo nagala qayb qaadatay waxaan rajaynaynaa maamulka dowladda hoose inaannu ka dhigno magaalada soomaaliya ugu rafaa magaaladeeta waad mahadsan tahay